faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkayaga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee raadyaha cadaado qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu doroon dayaxa oo xalay ka madoobaaday qaybo ka mid ah soomaaliya amniga magaalada dhuusamareeb oo ay la wareegtay dowladda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo xaqiijisay adeegyada ay helayaan xujayda soomaaliya ee sannadkan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo dardaaran adag u jeediyey ciidamadii ahlu sunno ee ku biiray dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka oo wasaaradaha ku shaqada leh ka dalbaday in la qalabeeyo ciidamada ahlu sunno ee ku biiray dowladda federaalk soomaaliya qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee radio cadaado haddii allah awoodda leh ogolaado waxaa idiin warramaya anigoo ah jila jaamac jile iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha toddobaad ee luulyo sannaddu waa laba kun sagaal iyo toban warka waxaa soo saaray anigoo ah jila jaamac jile qayb waxaa ka qaatay soo saaraystiisa saaxiibka cabdirashiid cali maxamed mar kale iyo subax wanaagsan haynu ku bilownay qaybo badan oo ka mid ah caalamka ayaa waxaa xalay ka madoobaaday dayaxa iyadoona ay soomaaliya ku jirto meelaha laga arkay dayax madoobaadkaasi xalay shantii iyo afartan iyo shan daqiiqo ayay ahayd markii ay madoobaatay dayaxa ama bisha waxaana arrinkan laga arkay meelo badan oo ka mid ah caalamka wadamada laga arkay madoobaadka dayaxa ayaa waxaa ka mid ahaa wadamada sacuudiga soomaaliya iyo uganda iyo wadamo kale oo badan oo ka tirsan qaaradan afrika iyo weliba qaarada kale inta badan wadamada muslimiinta ee laga arkay dayax madoobaadka ayaa waxaa laga tukaday salaad sunno ah halka wadamada kalena ay u arkayeen arrin caadi ah guud ahaan magaalooyinka soomaaliya xalay waxaa laga tukaday salaada sunnada ah waxaana culamaa u diinka ay mawaacido kala duwan kasoo jeediyeen goobaha lagu tukaday salaada sunnada ah inkastoo xilligu ahaa waqti loo diyaargaroobayay jiifka ah haddana waxaa mar qura loo dareeray masaajiddo kala duwan ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaana halkaasi lagu oogay salaada sunnada ah oo qaadatay muddo saacada ah culamaa u diinka ayaa soo jeediyey muwaacido kala duwan oo ay uga hadlayaan arrinka madoobaadka bisha iyaga oona ka dalbaday allaah dembidhaaf weyn in uu allah uga dembidhaafo dembiyada ay galeen amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa la sheegay inay la wareegtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaanba ay la wareegtay amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug isla markaana lagu wareejiyey maamulka ahlu sunno ee horey gacanta ugu hayay dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay amniga dhuusamareeb iyadoona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kormeer dhiirigelin ah ku tegay xeryo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga ee ahlu sunna sidoo kalena waxa uu u ballanqaaday arrimo badan oo muhiim u ah ciidamada ahlu sunna ee dhowaan ku biiray kuwa dowladda federaalka soomaaliya ciidamadan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamada sugi doona amniga magaalada dhuusamareeb oo dhowaan la filayo inay ka dhacdo doorashada maamulka galmudug iyo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo dhowaan uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ciidamada ammaanka ee magaalada dhuusamareeb la wareegay ammaankeeda ayaa la sheegay inay yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda oo dhowaan laga wareejiyey ciidamada ahlu sunna sidoo kale waxaa la sheegay inay ka amar qaadan doonaan dowladda dhexe ee soomaaliya isla markaana aanay jirin cid ka amar qaadan doonta xubnihii saraakiisha maamulka ahlu sunna ee gacanta horey ugu hayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ciidamada la wareegay ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa qaarkood waxa ay ka kici timeen magaaladan cadaado oo ay horey uga howlgeli jireen islamarkaana ay sugi jireen amniga doorashooyinkii horey uga dhacay magaaladan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay in la hubiyey adeegyada ay helayaan xujayda soomaaliya ee sanadkan u xajtagaya waddanka sacuud carabiya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in sanadkan wasaaraddu eed ay aada u hubisay adeegyada ay helayaan xujayda soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya acmaasha xajka iyo waajibaadka saaran mudane cismaan aadan dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in iyaga oo ka falcelinaya arrimo badan oo soo laalaabtay iyo codsiyo badan iyo culays badan oo ay dareemayeen xujayda soomaaliyeed ee wakhtiyo badan ay ku qabsaday wadamada waddanka sacuudiga ay ka duulayaan islamarkaana ay xaqiijiyeen hubiyeenna arrimaha xujayda soomaaliya ay heli doonaan sanadkan wasiir ku-xigeenka ayaa dhinaca kale sheegay in shirkadaha bixiya adeegyada xajka sanadkan si siman ay ugu tartameen islamarkaana ay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ku guulaysteen kow iyo toban shirkadood waxaana sidoo kale uu sheegay in ay jiraan guddiyo kooban oo culamaa udiin ah kuwaasi oo xaqiijinaya arrimaha xujayda soomaaliyeed ee sanadkan u xajtagaya waddanka sacuudi carabiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa dardaaran adag waxa uu ujeediyey ciidamada ahlu sunna ee dhowaan ku biiray dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona ra-iisul wasaaruhu dhanka kale uu ka dalbaday wasaaradaha ku shaqada leh in la qalabeeyo ciidamada ahlu sunna ee dhowaan ku biiray dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa ciidamada ammaanka ee maamulka ahlu sunna ee dhowaan ku biiray dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uu kula dardaarmay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ka mid tahay amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sidoo kale ciidamada ahlu sunna ee dhowaan ku biiray dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxa uu u ballanqaaday in mushaaraadkooda ay qaadan doonaan bilowga bisha soo socota sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa xubnaha ama wasaaradaha ku shaqada leh waxa uu kula dardaarmay inay agabkooda u dhammaystiraan ciidamada ahlu sunna ee ku biiray kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuuna sidoo kale tilmaamay inaanay jirin cid qabiil ama ahlu sunna u shaqaysa xilligan ee ay yihiin ciidamo federaal ah una shaqaynaya shacabweynaha soomaaliyeed intiina la diiwaan geliyey la hubiyey la geliyey diiwaangelinta dowladda federaalka bishii markay dhammaato mushaarkiina laydin bilaabi doonaa haddii ilahay rabo waxa la yidhaahdo galmudug ama dowlad federaal ama gobol ama qabiil ma jiraan waxaad tihiin ciidamada soomaaliyeed oo loogu tala galay amniga magaaladan iyo amniga dalka inaad wax ka ilaalisaan laga bilaabo maantay hadafkiinnu waxa uu yahay ma kala la hidina yaa federaal ahaan jiray yaa galmudug ahaan jiray yaa dhuusamareeb ahaan jiray yaa ahlu sunna waljamaaca ahaan jiray waxaad tihiin ciidan soomaaliyeed oo xuquuq leh isku siyaa laydinla dhaqmi doonaa madaxdiinna iyo kuwa hore isku siyaa loola dhaqmi doonaa waajibaadkiinna isku siyaa laydin fari doonaa amniga magaaladan oad hore uga soo shaqayseen isku hallayn ma galo shacabka soomaaliyeed oo magaaladan degan ilaahay ka sokow idinkay amniga amnigooda idinku aminen dowladdana waxaa la rabaa xuquuqda aad leedihiin inay idin siiso madaxda halkan joogtay kuwa maqanba iyagana waxaan farayaa in ciidankan loo soo dhammaystira agabkooda sida ugu dhaqsaha badan
guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa ku eg warkii subaxee radio cadaado warka waxaa idiin soo saaray idilana socodsiinayey anigoo ah jila jaamac jile qayb waxaa ka qaatay farsamadiisa cabdirashiid cali maxamed tan iyo intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa bahdii radio cadaado idinla sidaa iyo nabadgelyo